warar dheeraad ee ka soo baxaya dagaal xoogana u dhexeeya ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa buluusi militari kooxda al-shabaab dagaalka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo halhamb oo hoos tagta dhanaana ee gobolka shabeellada hoose dagaalka oo la sheegay in kooxda al-shabaab ay soo weerareen fadhiisamay ku sugnaayeen ciidamada kal horna lagala wareegay kooxda al-shabaab kadib howlgal gaar ay qaadeen ciidamada dowladda ayaa la xusay inuu ku garo sargaal saroo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar laguna magacaabo liibaan golcad sargaal saroo ka tirsan ciidanka gaarka ee buluusi militaar ayaa u sheegay v o e da in dagaalka uu kaga geero sargaal saroo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar lagu magacaabo liibaan golcad iyo askar kale ka tirsan ciidanka sargaalkanoo magaciisa ka gaabsada ayaa u sheegay v o e in jab xoogan uu gaara kooxda weerarka soo qaaday al-shabaab isagoo ka gaabsaday wararka qaar ee sheegaya in ciidamada dowladda laga qaatay gaadiid dagaal dowladda soomaaliya ayaana weli wax wara ka soo saarin dagaalka ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka shabeellada hoose gaar ahaana agaarka dhanaana iyo jilimarka maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal gaar ay ka fuliyeen deegaanadaas waxay kula wareegeen fadhiisimo muddo dheer ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab ciidamada dowladda ayaana halkaasi ka samaysay fadhiisimo ciidan ay ka xaqiijinayeen ammaanka hadda khasaaraha dhimashadii dhaawac guud ahaan soo gaara ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana ciidankan loo yaqaan buluusi militaru mana jiro eela madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha ka dhasha deegaanka maadaama ay tahay meel furuma ah oo hadday ku dagaalamayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxda al-shabaab cabdulqaadir okey v o a muqdisho